فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada qodobada aan caawa idinkugu hayno waxaa ka mid ah anaka gaalbays haylayn ma loo hawoolahayn marka in ilaahay yidhahdo yani maa lakum min walaayatihi min shayin xataa yuhaajiru in ilaahay yidhahdo xaq buu leeyahy xataa yuhaajiru yani maxaa jira khudlaanka dhan iyo diintan inay shacaweyso in gaalana hunguriyeyso dad fadhiyay ka socota hindiya dhagxyo caabudaa qorya dinaya yurub iyo maraykan isugey waladiina kafaruu wax alla wixii aan ilaahayba aqaanino bacduhum awliyaau bacdi kulan wada tashi ah oo dhex maray walaayada islaamiga ah shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka gobolka warbixin ayaan idinkaga haynaa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan maxaa uu sabab ah in galaangal ay etoobiya ku dhex leedahay dowladda federaalka maxaa keenay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay si cad u taageeraan xabashada nimankan wadaniyad laguma dooran diin laguma dooran soomaalinimo laguma dooran etoobiya dooratay ayadii unbayna dabada ka wadaan wax ka bedelan ma aysan keenin waraysi ayaan idinkaga haynaa sidoo kale dhuuxa waraysyada waxaad ku maqli doontaan dibadbax looga soo horjeedo isbaarooyinka iyo amni darrada kusii baahay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan oo ka dhacay magaalada beledweyne cawada habeenkii ay noogu dareed ay tahay ilaa maantay afar saaca subaxnimo ilaa saacadda la taaganya anaga oohin aan guryaha kula jir weyna bannaanka aan u soo baxnay saacadda aan taaganahay jaamacadda magaalada muqdisho oo walaac ka muujisay faragelin iyo culays ay kala kulmayaan dowladda federaalka ayaa ka mid ah qodobada barnaamijka waxaan si xoog leh uga digaynaa in howlaha waxbarashada lasoo dhexgeliyo shirkado iyo qandaraasyo waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta caafimaadka Ee, mid kalena waxaa jirtaba haddii lacalla aad u tagtid dhakhtar kaloo caalam kala jooga warqad adoo wata dhakhtarkaasi inta kuule mabasoo kuu qabanaa wixii dhan waa u dhammaystiran yihiin waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay cali aadan guri ku yaala xerada nuseyraad ee ciidanka yuhuudda duqeyn aad u xooggan ay ka fuliyeen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dad aad u tira badan oo shacab rayda ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeyn ay ciidanka cadowga yuhuudda ka geysteen magaalada ghaza warbaahinada ayaana waxay soo tabinayaan in duqeynta ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada ghaza ay ku shahiideen labiiyo labaatan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay ciidanka arxanka darnay yuhuudda ay duqeymo aad u xooggan ka geysteen xerada qaxootiga albureej waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalooyinka qaaniyoonis iyo diirilbalaax ayaa waxaa ku shahiiday sagaal ruux oo shacab riid ah halka ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale sida laga soo xigan yeelo goobjoogayaal ah xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaa ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labiyo toban ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan afartan iyo saddex ruux oo kale sida laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee qidaaca ghaza qaramada midoobay midowda yurub iyo weliba midowda afrika ayaa waxay walaac xoogan ka muujinayaan xaaladda ka taagan qaaradda afrika horumarada ay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka sameeyeen dalal dhowra oo dhaca saaxilka qaaradda afrika iyo colaadaha ka holcaya dhowr dal oo dhaca geeska qaaradda afrika ayaa walaac ku abuuray ururada caalamiga ah waxaana shir deg deg ah xaaladahaasi soo kordhay ka yeeshay waxaa loogu yeero qaramada midoobay midowda yurub iyo weliba ururka midowda afrika shirkan ayaa diiradda lagu saarayay xaaladda ka taagan afrika gaar ahaan awoodaysiga jamaacaadka jihaadiga iyo lolanada u dhexeeya dowladaha xubnaha ka asbaysiga midooda afrika madaxa midooda yurub oo halkaasi hadalka jeediya ayaana muujiyey siday ay reer galbeedka uga walaacsan yihiin isbedelada mujaahidiinta alqaacida ee saaxilka afrika iyo waxay ugu yeedheen firaaqa amni oo mandiqadoo idilcamimay saddexdan ururi kulmada qaati ayaa muujiyey siday uga niyad xun yihiin xasradaha siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda afrika gaaraan ethoobiya iyo masar oo khilaafkooda ku aadan biyaha webiga niil oo waxa yubsan doono dagaal wakaaladeed oo ka dhaca soomaaliya hogaamiyaha ururka midooda afrika ninka lagu magacaabo muuse faki ayaa reer galbeedka ku eedeeyey inay diideen maalgelinta ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ee ka dagaalamaya soomaaliya netanyahu oo shacabka yuhuudda ku wargeliyeen ku soo wajahan tahay maalmo adag benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa sheegay in maalmaha soo socday noqon doonaan maalmo adag oo yuhuudda soo wajaha ka gadaal markii ay ballaariyeen dagaalka ay kula jiraan ururka shiicada ee xisbullah ee ka dagaalamaya lubnaan ra-iisul wasaaraha sahaynada oo mar la hadlayay shacabka yuhuudda ayaa uga digay in maalmo adag ay dalka ku soo wajahan yihiin netanyahu ayaa hadalkan jeediyey kadib markii sawaariq ay ciidamada kula kulmeen xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada talaabiib israa'iil ma sugteen hanjabaadaha ficil loogu bedelo balse taa bedelkeed iyada ayaa ka hortagayso ayuu yiri ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu isagoo tixraacaya weeraradii ugu dambeeyey ciidamadiisa ka fuliyeen dalka lubnaan netanyahu ayaa dareensan in xisbullah aysan joogsan doonin ayna suuragal tahay in weeraro kale ay kaga yimaadaan ururada kale ee hubeysan ee gobolka waana sababta uu sheegay in maalmo adag ay ku soo wajahan yihiin dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshaadka jabhadda hubeysan ee fano iyo ciidamada milatariga dowladda xabashida ethoobiya ayaa ka soconaya qaybo ka mid ah ismaamulka amaxaarada warbaahinta maxalliga waxay sheegtay in dagaalada hadda socdo ay soo bilowdeen axaddii lasoo dhaafay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulkan ay si rasmi ah uga socdaan goobjoogayaal ayaa soo warinaya in deegaanada labada dhinac ay ku dagaalamayaan ay ka mid yihiin armajiho amhara sente oo ka tirsan wello leste tegeeda iyo deegaano kale oo muhiim u ah ciidamada milatariga warbaahinta taageerta fano ayaa dhankeeda sheegtay in maleeshiyaadaada hubeysan oo jabhadda fano ka tirsan ay weerar ballaaran ku qaadeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada sheewa ee dhaca ismaamulka amxaarada ee waqooyiga ethoobiya nin falanqeeya masaariya oo shaaciyey sababta rasmiga ee dowladda masar usoo faragelinaysa soomaaliya falanqeeya masaariya oo si aada ugu dhow xukuumadda cabdifataax asiisi ee waddanka masar ayaa si khutareer uga hadlay faragelinta cusub ee xukuumadda alqaahida ay ku samaynayso dalka soomaaliya doctor maxamed maxmuud maharaan ayaa wareysi uu siinayey telefishinka aartii qaybta afka carabiga ah wuxuu sheegay in tallaabada ay masaruubka ugu daadgureynayso soomaaliya ayna ciidamada ugu dirayso ay tahay sidii ay qayb uga noqon lahayd mashruuca reer galbeedka maalgeliyo ee loo yaqaana argagixisla diriirka ninkan oo wax ka dhiga jaamacadaha masar si aadahna u taageera nidaamka asiisi ayaa meesha ka saaray wararka ay ku hadaaqayaan madaxda dowladda federaalka ee ah in ciidamada masar ay ethoobiya ka difaacayaan soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay in maashaha ciidamada masaarida ee soomaaliya uusan wax lugaa ku lahayn khilaafka ka taagan biyo xireenka nahda ee dalka ethoobiya weeraradii ugu dambeeyey ee ruushka ee ka geysatay ukrein ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeeyey ruushka ay ku qaadeen koonfur bari dalka yukrein wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in ugu yaraan konton iyo lix qof oo reedaha la dilay laba boqol lixdan iyo lixna ay dhaawacmeen tan iyo markay yukrein bilaabeen duulaankoodii lama filaanka ahaa ay ku qaadeen gobolka kiriiska ee ruushka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا musdhafo cagjar oo etoobiya wakiil uu ah dhulka soomaali galbeed ayaa ku baxay xiisad maalmahan ka dhexaysay ardayda soomaalida iyo kuwa etoobiyaanka ah oo magaalada lagu deegaameeyey una badan axmaaro musdhafo cagjar ayaa ardayda soomaalida ku yiri soo walaalihiin ma ah ardaydan waxay ku yidhaahdeen maya wuxuu weydiiyey soo etoobiyaan ma tihdin waxay ku yidhaahdeen soomaali ayaan nahay wuxuu weydiiyey dhulkan soo etoobiya ma ahan maya xoog ayay nagu haystaan ayay yidhaahdeen jawaabtana sidaan ayay ahayd laakiin su-aashay weydiiyey markaad aadaydayseen badankiin waxaad ahaydeen annaga iyo etoobiyaan ayaad ahaydeen idinku yaadkii degaanadiinu miyaa soomaali soomaali
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل kulan wadatashi ah ayaa dhex maray walaayada islaamiga ahaa ee shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee walaayada kulankan oo arrimo kala duwan looga tashaday waxaa warbixin looga diyaariyey muxsin xaaji wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ka qabsoomay kulan ballaaran oo heer sare ah kaasi oo daarnaa wadatashi iyo xog isweydaarsi dhex maraayay maamulka sare ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo golaha nuqabada ee wilaayada kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay tala iyo go'aanana la isku weedaarsanayay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kale magac iyo mansab ah oo iskugu jirta mas-uuliyiinta wilaayada odayaal iyo nuqabada shabeellaha dhexe madasha uu kulanka ka dhacayey ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo badan oo kala duwan waxaana lagu gorfeeyey xaaladda ay wilaayada shabeellaha dhexe marayso waxaana ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin dardargelinta dacwada towxiidka iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin ugu horrayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe a-sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa gebagabada kulanka wadatashi ka jeediyey kelimad diiradda saaraysay xaaladda ay soomaaliya la nooshahay isagoona bogaadiyey dhanka kalena u mahadceliyey nuqabada shabeellaha dhexe oo uu sheegay in ay dhabar adeeg dhaxalgal ah sameeyeen mujaahidiinta jihaadku waa saas wuxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qof oo jihaadisa weligiin ma dhici kartaa jihaadku waa camal jamaaciya hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo ji- dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta markaas ay isugu imaan karaan marka aladiina aamanuu maxaa ku xiga si loo jihaado wahaajaruu waa ku xiga wahaajaru maxay tahay digsigiyaa dhexda ka geli weysaa bowtaqadii jidkii lagu karaayey digsiga muslimiinta layskula karaaya fikirkooda iyo caqligooda iyo xooggooda iyo xandhooda layskula karaayaad gashay waay qofka digsigaas geli diido laf dheri waxaan dhihi jira hebel waa laf dheri geli weyse la yidhaahdo qofkaas ilaahay waxuu leeyahay waladiina aamanuu walam yuhaajiruu dadka bowtaqada diiday inta iimaan la yimiday maa lakum min walaayati min shay idinkaba mid ma aha sidii laba u fiirso aamanuu ana leeyahay idinkana mid ma aha xataa yuhaajiruu ilaa ay bowtaqadan ogolaadaan ilaa digsiga kariska ay xoolahooda iyo xoogooda iyo fikirkooda ay u ogolaadaan idinka mid maaha ilaahay qoran malaho qoran maaho hijrada muggaa dhinka u qabaa hijradu inay walaa dhela lagu soo ajarba tahay iimaanku ma ansax iimaanku ma ansax ba ebo xataa yuhaajiru xataa waaqaaya ilaa ay kasoo hijrooda maxaa waaye digsigaanaa la rabaa in dad badan lagu shubo marka jihaadkan waxaa waaye ragga laysugu keenay hadda waa ogtihiin intaanan isugu nimiday haddii ay ogolaan lahaayeen reer shabeellada dhexe kulligood xoogi xoole waxay leeyihiin bowtaqada inay soo galaan aninkay gaalmaysa ilahay ma loo hawoolahayn marka in ilaahay yidhahdo yani maa lakum min walaayatihi min shayin xataa yuhaajiru in ilaahay yidhahdo xaq buu leeyahay xataa yuhaajiru yani maxaa jira khudlaanka dhan iyo diintan inay soco weyso in gaalana hunguriyeyso dad fadhiyay ka socotaa hindiya dhagxyo caabudaa qorya dinaya yurub iyo maraykan isugey waladiina kafaruu wax alla wixii aan ilaahayba aqaanin bacduhum awliyaau bacdin xamar haddaa tagto gaadiidka gaaladu wadato waxaa laga sameeyey adduunka oo dhan baabuurtan hadda waaweyn booyadaha meeshaan yaala shiinaysaa sameeyey shiinays shiinays anuga xana kala dhexay ya bal shiinays iyo anuga ya kafaruuha gaala waa midowda marka waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin qoloba qolada kale waxay u noqotay garab iyo gaashaan intaasi kadib waxaa codbaahiyaha ka hadlay nabadoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha nuqabada gobolka kaasi oo lagu xasuusta xilligii uu xasan sheekh gulufka colaadeed ku soo qaadayay wilaayaadka islaamiga ah hadalkiisii ahaa muslimiinay allah noo soo barya annaga ayaa idinka kaafin doona xamlada xasan sheekh xasan gurguurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munasala in lagu maamulo asana waa wariilaya aniga majlisu tashriiq walala baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninkii ilaahay la adootamo ka hor yimaada waxaa la yidhi ninka alla la atootama afkuu jebiyaaye xamladiisa gebagabadeeda waxay ku dabamartay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga asiba ay eedayaanba kuwii oo meesho fadhiisada asiga eedayaan wixii gaal duniyada jooguu keenay si kitaabka ilaahi uu dumiyo cadow uu noqday culmo iftoone uu keenay oo dhahaya mar walba hadduu warramta waxuu leeyahay waxaan difaacaynaa dalka iyo diinka iyo iyo dadkaba aan difaacan uu leeyahay marka xasan waxuu sameeyey xamlada uu soo qaaday gaaloo dhan uu soo waday diinka ilaahi inuu dumiyo uu soo waday meesha ay maanta taagantaha waad arkee wixii uu maamulayay oo dhan maanta waxaa ku soo hiray asiga iyo ra-iisul wasaarihii bisaa fadhiya ayagona marnaba insha allahu inay kala tagaan baan sugaynaa marka gacan ku maayo horta taa inaan u sheega waa rabaa inta ay maqlaysa oo ku kadsoon oo u arkaysa in xasan wax yahay dadka marka uu maran habaabiyey ee uu iyo ciidamo iyo maanta tusay uu ka dhigay ila ku garaad la naqday ee wuxuu xamlada waday la kacay maantana cid naga xigta aysan jirin oon wada dhex degannahay yaan waxaan rabaa marka waxay yihiin inaan u sheego iyo waxay nagala kulmi lahayeen insha allah nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu maka galay wuxuu la hadlay qiyaadiisa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam raggii quwaadda ahay waxaanuu ku yidhi allaa tuqaatiluuhum hadiliina ilaa man qaatalahum hadiliina ciddaad la kulantaan oon idinla dagaalamayna adunku hadiliina wuri oo min ahli maka ka mida annaga maantay waxaan nahay sidii nabigu uu u yidhi hadiliina midaan idinla dagaalamayn annaguna sidiiyaan nahay al-shabaab sidiisa dhan baa koonkan inuu kitaabka ilaahi wada gaarsiiyuu rabiyaa meel walbuu tegaa
waxaa sidoo kale madasha lagu soo xirayey kulanka wadatashi ka hadlay nabadoon macalin moxamed oo isna ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellaha dhexe isagoona fariin u diray bulshada ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin waxaan fariin u diraynaa deegaanka deegaanada cadowga islaamka uu haysto oo ku soo duulay cadowga inaan fariin gaarsiino fariintaasoo ah in sidii mataqaanaa dacwada islaamka looga guda lahay iyo si loogu si mataqaana fariin loo gaarsii lahay ayaan rabaa inaan ka warbixiyo waxaan leeyahay dadka muslimiinta gaar ahaan deegaanka wilaayaadka shabeellaha dhexe dadka cadowga ku haysto oo ixtilaalka uu cadowga ku haysto ilaahay ka baqa subxaana wa tacaalaa waxaa naga soo kiin gaaraya warar aad iyo aad loogu farxo oo diinta jacaylkeeda iyo khayrkii la idinku ogaay ayaa idinka soo burqanaysa waxaan filayaa xilligay idin imaahayeen cadowgaas iyo maanta inaadan isku mid ahaynina ayagana awooddoodii waa baaba'day tabartoodii waa la arkay ciidan waa waayeen say u dhaqmayaanna waad aragteed waxaa nagu haddana soo gaarow haysa in qabaa'iladii isdhammaynayaan isbaabi'inayaan in meydkii meelihii looga cararow haayo waxaasoo dhan darxuma inay deegaanada taalaan la soconnaa waxaan leenahay marka ugu horraysa tuubuu ilaa rabbikum war rabbigiin u towba keena diintiinna islaamkaona muqadaskaana ku dhowaada annaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maraan dheerayn inaan idin soo gaarno fariimahaasaan rabnaa inay idin gaarto meel kastood joogtaan ugu dambayntii kulamada ceenkan oo kale ah ayaa had iyo goor ku soo laalaabta wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ay ku wada tashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ujeeddada arrinkan ku tilmaamay in ay tahay in la dhegaysto talada bulshada muslimiinta ah aqoontooda diineed iyo wacaalkoodana sare loo qaado iyo in loo horseedo iskutashi siyaasadeed mid ganacsi iyo mid dhaqaale intaba
qodobo kale oo muhiim ah ayaa inagu soo maqan balse markan waxaad kusoo dhowaataan halqada afartan iyo afaraad ee xubinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya dhaktar qorax cabdiqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور inta badan dadka waxay iska tuuraan faylasha iyo warqadaha caafimaadka mararka qaar qashin qubka ayaa lagu arkaa warqado caafimaad ma waxay leeyihiin ahmiyad caafimaad bismillaah waa mahadsantaha waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah ummadana waa lagu dhib qabaa oo waxaa dhacaysa dee warqadaas ahmiyadeeda ma garanaya fayl waa waxa dhakhtarka oo qofka ku waraysto kadibna oo daawo ku siiyo waaye marka warqadaas ayada ah oo dhakhtarka uu siiyo waa warqad wax ku qoran yihiin macluumo dhan ah ku qoran oo qof ku saabsan marka warqadaas waa warqad waxa waaye haddii hadhow ee dhakhtarka uu kaa waayo ama qof cusub dhibaato kula imaanayso marka ahmiyadda ilada haddaan fiirino warqadaas waxaa ka mid ah ee warqadda waxaa ku qoran akhbaartaadii wixii lagaa helay wixii lagaa baaray cudurradaada qabtay kulliga kuwa qoran yihiin ee daawadii meeshii lagaa siin lahaa dhooskii lagu siin lahaa intay socon laheyd dhoos waxaan ka wadaa macnaha intii qofka marba ulaqi lahaa inuu soo noqonayo waxyaalo badan aba ku qoran mid waxaan waxaan ka faa'iidaynaya oo kale ee dhakhtar kasta markii warqada la dhumiyo from zero kasoo bilaaba macluumada oo war cusub la bilaaba meesha qofka warqada u wato aan cudurro badan laga baaraynin waqti badan lagu bixinaynin waraysi badan lagu bixinaynin marka meeshii laga sii wadaa waa la ogyahay inta kale Ee, waxaa kaloo muhiima qofka dhakhtarka markuu u sheego oo dhaho een, daawo heblo tusaale ahaan uu dhaho daawada loo yaqaano tusaale ahaan penicillin groupka la yirahdo kale waxaan ku qabaa hadduu dhaho qofka xasaasiyad waxaa la rabaa inuu maskaxda ku haayo uu xasuusnaado oo hadhow uusan dhihin daawo waxaan xasaasiyad ku qabaa la yirahdo qalajiye Ee, waxaa kaloo ka mid ah qofka inuu kaloo sidii dhakhtarka uu u sheegay oo kale maskaxda ku haayo sida family history tusaale ahaan qofkan qoyskiisoo kaleeto haddii hadda ka hor ay dhiikar u dhinteen hooyadii aabihii awowgii abtigii inuu xifdsan yahay raa waxaas oo hadhow markii la waraysto way ka caawinayaan in macnaha cudurradan ay yihiin cuduradii dhaxalka noqonaya oo kaleeto marka waa waxaa kaloo ku qoran ee, warqadaas oo kaleeto ee, ballamihii dhakhtarka alla gashay ee, waxyaalo badan xataa lagaa fududayn lahaa warqadii kugu qoran yihiin marka ummaddana way soo xooraan aad iyo aadna dadku way dhumiyaan xaafadana ay uga tuuraan meel kastay ku tuuraan marka waxaan ka codsanaynaa dadka een, inay dokumentigaas ilaaliyaan faylkaas ay xifdiyaan muhiimadaasu leeyahay Ee, mid kalena waxaa jirtaba haddii lacalla aad u tagtid dhakhtar kale oo caalam kala jooga warqadda adoo wata dhakhtarkaasi inta kulima bes uu kuu qabanaa wixii dhan waa u dhammaystiran yihiin marka ha la dadaalo warqadahan yaan la dhumin waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا barnaamijka dhuuxa warasyada ayaan ku guda jirnaa maxaa uu sabab ah in itoobiya ay galangal ku dhex leedahay dowladda federaalka maxaa keenay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay si cad u taageeraan xabashada toddobaadyadii ugu dambeeyey waryaheena zakariya cumar ayaa arrintan wuxuu ka waraystay nabadoon quri oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoone marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhawow raadiyaha alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودوهي إذا عد فلقان ومهسيه جزاكم الله خيرا وكدوه nabadoon quri toddobaadkan iyo kii ka horreeyey een, waxaa la arkayay xildhibaano iyo guddoomiyaal een, u hadlayay dowladda etoobiya kana tirsan dowladda federaalka weliba qaarkood ay madaxtooyada muqdisho ka mid yihiin arrintaas maxaad ku micnaan kartaa markii aad fiiriso horta xildhibaano iyo dowlad federaala iyo mid maamul goboleed iyo madaxweyneyaal wuxuu doono ha sheegto ayaga markii hore meesha yaa keenay su-aashaasaa taagan etoobiya markii hore ayadaa keentay meesha ayadaa dooratay kuwii dee maqaarsaarka ahaayoo soomaalidaho meesha fadhiya ayadaa u sheegtay sidii ay u dooratay inay dadka midi soomaaliya ay ku qalaan ay ahaato oo ku kala googoydo ayay welina u daba taagan yihiin marka dadka soomaaliyeed ee nimankan wadaniyad laguma dooran diin laguma dooran soomaalinimo laguma dooran etoobiya dooratay ayadii unbayna dabada ka wadaan wax ka bedelan ma aysan keenin waxaa kusoo haray dadka magaca soomaaliyeed sheeganayo etoobiya ama u banaanbaxaya ama siyaasiyiinta aniga inta garaadkaygu laagyahay ilaa jamhadiyadii s s d f waa arki jiray horta etoobiya qof soomaaliya oo siyaasiyan wax ay maaragta bida oo dabada la gala ama hub ha u doonto ama dhaqaalaha u doonto ee aakhirka ayada horta dulaysa cabdulaahi yuusufkii meeshaan fadhiyo madaxweynaha soomaaliya ahaa lahaa oo etoobiya madaxtooyada keenay waagu jabhadda s d f oo majeerteen iyo qolooyinkii kale madaxda u ahay way xirtay markii dambe kuwa isaga la shaqay jira way xirtay raggii maxamed dheere iyo la joogi jiray say u dulaysata waa la ogaa kuwa kinilka shanaada ganoo soomaalida waxaan u malaynaya madaxweynihii lixaad miyaa musaba kii shanad garan mayo hal xaba ayaa laga sheego isaguna dalka ka cararay intii kale meelay ku jiraan iyo meelay ku dhinteen lama yaqaan etoobiya ina ilay qof ka jecele ma jirin asagana waa la ogaa labada lugood inta laga xiraa gaari lagu jiiday marka dadka ee soomaalida ee etoobiya u gacnahaatinaya waxaan leenahay etoobiya ma taqaanaan siyaasaday idinka gelin mayso etoobiyanimada helin maysaan idinku dhowrin mayso etoobiya galabtii ninkii dadka ay u jeclaayay subaxdiina u nacabta waxaan leenahay marka dadkaasi waa dad lumay awalba dee way lunsanaayeeno iyagoo soomaaliyahoo muslin sheeganaya diintoodii inta xagga isaga tuureen ayay dastuur ku bedeleen mar kalay lumeen sii lumeen wada lumeen marka waxaan leeyahay waa dad caqligiina ka tegey xisaabna aan hayn taariikhna aan helin waxaan leenahay marka dee etoobiyaan soomaali sheeganaya weeye hadda laakiin ayagaa ka shalay doona nabadan qori soomaaliya iyo etoobiya markii aad eegto yee tahay in dhul laga qaato labada dhinac maanta yaa liito yaase fursad badan dhulka soomaaliya hadda lama qaadane markii soomaali galbeed la siiyey oo gumaystihii gaalkii ingiriiska uu ku wari jeer dhulka soomaaliyeed la qaatay waa la kala googuuyey waa loo soo laabtay markaasa soomaali la qaato qaar jabuuti baa waxaa la siiyey faransiis qaarna waxaa la siiyey ingiriis qaarna etoobiya qaarna kenya qaarna talyaani waxaan malaynaa shantaa qaybood ayaa soomaali markii hore loo kala jaray laba qaybood ayaa waxaa lagu sheegay waxa layidhaha xornimo oo beenbeena aan waxba ka jirin oo soomaali xorowda maba jirtee ilmahoodiiiyo meesha uga tagteen waa wax hadda ka daba sacbinaya oo nagu qaylinayo dhagaha nooga adimaya waxaa kuu soo haray etoobiya iyo soomaaliya etoobiya horta ayadu damaceedu waa inay dhul soomaaliyeed qaadato dee soomaali annagaabaan lahayn laakiin waxaan isleeyahay maanta haddii dad soomaaliyeed jiro annagaa mudan inaan etoobiya dhul ka doonanno ku dhimanno ku jihaadno soomaaliya waayo hadda midkaan la leeyaha waa xorta dhul aan ka yaaraynay etoobiya haystaan inuu ka badaya maahan marka etoobiya iyo kenya iyo dhammaantoodba waxay mudan yihiin inta magac soomaaliyeed jira ilaa dhulka soomaaliyeed ay ka baxayeen xabaddu inay ku socoto dhulkannagiina aan ka doonanno haddana annagu marka kii ay naga hayeen doono weynay intii noo harta ayay soo doonteen owalbaana waxaa la yidhi magan iyo ninkee toddoba maalmood ay kala dambeeyaan dowladda etoobiya xiisadan hadda ka taagan gobolka geeska africa marar kala duwan ayay mas-uuliyiin etoobiyaan ah hadleen oo sheegay inuusan ka gorgortami doonin madax banaanida dowladda etoobiya yaa ku garabsiinaya ayay kula ta arrinkaas in saas sariixa ah ay u hadlaan horta etoobiya tabar ma hayso maanta dhexdeedii ka holcaysa laakiin shaar weyn oo waxaa u gashan etoobiya la yidhaahdo oo gaalada caalamku meesha ku waardiiso inay marka soomaaliya damaaciso adoo liita haddaad aragto ninkaasii liita waa la damaaciyaa etoobiya way liidataa way kala googooday waxaanu ognahay maanta ardisababo diyaarad in looga baxa maha nin mas-uuli inuusan dhulka uga bixi karin xogta aan hayno haddana waxay rabtaa inay soomaaliya qaadato marka koobaad deked iyo dhul ka qaadato marka labaad hadda beryahan waxaaba la sheegaya inay yidhaahdeen kinilka etoobiya somalilan waxa la yidhaha lama arko waa kinilka lixaaday ka mid tahay marka etoobiya way liidataa laakiin waxay aragtay wax kasii liita waxay aragta dad aan wadaniyad lahayn dad aan diin lahayn dad aan damiir lahayn dad aan dal dhowrin dad aan dad dhowrin dad aan duuyan dhowrin dad aan bad dhowrin dad aan xir dhowrin oo wax habay yaraatee ay ka naxayaan aysan jirin maantana caalamku yidhi soomaali baad madax ka tihiin marka haddaad aragto si kastoo u liidato waxaa doqona ninkii ushiisa uu ka qaada kara ninkii ka qaada waayay etoobiya way liidataa laakiin dad kasii liita oo yeesmaana oo gaaladii arkaan u sujuudaya oo meeshii looga yeeraba aadaya oon mabda' lahayn oo iyagu israacsanayn ayagu un fakarkoodu yahay inay ayagu kala adkaadaan micnahaan laba nimoo wada dhalato ayagu inay kala adkaadaan doonaya labadoodana aad ka wadaag tahay labadooda waxayaan waa laga doontaa marka etoobiyana saas weeye iyadu dee jaanis haysataa dee dad soomaaliyeed oo maanta xil haya oo mas-uula oo wax cun leh wax cun dhowraya haba yaraatee ma jiraan marka etoobiya dhul bannaanay ujeedaa saasay usoo socotaa in badan waxa ay dowladda etoobiya iyo madaxdeed ku celceliyaan arrimaha soomaaliya inaysan u ogolaanaynin inay cid kale soo farageliyaan ama dowlado kale ay soo farageliyaan oo dibadda ah ayadana ay isku aragto inay tahay wakiilka ama barbaariyaha gaarka ah ee lagala tashto arrimaha soomaaliya arrinkaas muxuu micno ayuu leeyahay micnuu leeyahayo laba micnoba wuu samaynayaao marka koobaad aragtidii ahayd inay iyagu soomaaliya leeyihiin meeshaasay ka muuqanaysaa sababtah waxay diidayaan in looba soo dhowaadaba sida etoobiya ay u ilaalinayaan soomaaliyana in u ilaashadaan rabaan midda kaleeto waxay leeyihiin war dadkan idiin xiran dadkan jawaanka inkugu jira dadkan qolka inkugu xiran oo qof qofka harta waxu sheegaysiin cid kale hadday soo gasho armay wax fahmaan amay dowladnimo fahmaan amay xornimo fahmaan amay wadaniyad fahmaan diin maba fahmayaane ay isleeyihiin waxay isleeyihiin war shabaabkan carada laga sheegaayo unbaa un dhegshsabaabaa idinku dhibaya carada unbaa ku jirta maahane dee dalkaani daday qaateen oo inta cabireen kala jarjareen koof somalilan puntland maaragtay qaatumaland galmudugland sabaalkii hirshabeelaland muqdisholand baydhabaland kismaayoland loo kala baxsho waay mar haddii aad marka dee shaqadii aad ku adkaa laheyd kuu xasisho dee hilibka marka inta la karsho la bisleeyo aad baahan tahay muddadii aad ku cunneedna lagu keeno qof kasta oo ku yiraa ka leexo waxaad jecesha inaad muddada ku muddo marka etoobiya dad cunid iyo dal cunid u baahan ayay u jeedeen waxay isleeyihiin marka cidka dadkan kolley waaba la cunayahay cid kalayaysan cunin adinkaa shaqa badan kasoo qabtay awalnaba adinkaa lahay asalkiinii hore adinkaa lahay haddana waad qayqaybiseen gobol gobol aad u kala qaybiseen sagaal iyo toban madaxweyne aad u qaybiseen midka ugu weyni waa midka ugu liita ka ugu yarina waa ka ugu liita marka sidaas aawadeed damacaasa etoobiya ku jira aniguna waa yeeri lahay haddaan gaalo aan ka adkahayo jawaan iigu jirto mida mar la baxaya aan ku ogahay meel dowladda masar oo dowladda federaalk ay u qayla dhaansatay maxay u qaban kartaa dowladda federaalk calaa sabiili mithaal horta kuwan federaalka iyagu waa wareersan yihiin oo cidda ay uga qayla dhaansanayaan waxay qaban karto iyo iyadu waxay istari karto iyo cidda ay la say sheegayaan waaba beene la dirirsan yihiin waxay ka gooyi karto horta kuwan wax kuga qaymayn lama wax uma qaymaysana kuwan soomaalida sheeganaya waxa kusoo hara masar masar dadka masar boqolkiiba lixdan iyo shan webiga ayuu ku tiirsan yahay isagiina etoobiya qaado tilaab masar waa qaadi weydi sababta ay u qaadi weysana ninka etoobiya xukuma oo aybe axmed laleeyahay iyo ninka masar xukumahay dee waa ilmaadeer nina ideerkiis ma diro dadkaan soomaal dadkaan carab afrikaantan waa dad lagu cayaarayo laabadooduba yahuuday kasoo jeedaan dad yahuudiyad wa tilaab way qaadi weyse soomaaliya marka ka dhacayna waxay la mid tahay ninbaa inta tuug qabtay uu cimaamadii ka qaatay shaarkiibuu ka siibtay macawistiibuu ka siibtay kabishiyuu ka siibtay cimaamadii saacadiiu ka siibtay buumadii marka uu reebiy oroskata ninkii asagoo buumo situtega wuxuu yiri tuuga caawa helayo dee dharkay way dhammaysta laakiin caawa hadduu buumada i weydii lahaa taan ku dhigi lahaa waa la yaabi lahayo masar saasay la mid taha hadday soomaaliya wax u qabanayso ama ayadaa wax qabsa laheed oo webiga nayl difaaca laheed ama wadanka ku carabta oo ku dheganoo falastiin oo dadkoodu markay xuduudda soo dhoobtaan ay baldoosarada ku riixayaan sida cawskii ayay ka qaba lahaayeen yuhuud marka waa been iyo mahsal iyo wax aan jira xataa ma dhici karto inay masar soomaaliya etoobiya ka dhicito waxaan dhici karin waaye kolley iyaduna waxay un rabtaa inay meelahan wax ka boobboobto baddaan iyo xoogaa kalluunkan dihan iyo wax ka qaadqaadatay doonaysaahe etoobiya masar naga celi mayso iskamana celi karto dad wax iska celiyana maahan dadka meesha joogana dad diriraya maahan waa laba nimoo isku xafiis furihiisa haysta abay ninka la yidhaahdo abay axmed iyo ninkan laleeyahay wuxuu ahaa midkan masar xukuma farahooda maraykana ahaya hadeer beryahan warkeeda markuu maqlu yiri saaka kaalmadii milatariyan u soo celiyay macnaha waa waa taladu gacantii kama bixi karteen wey gacantii awalba waa sii jiray annagaa nala maqsiinayay marka waxaan isleeyahay masar waxna naga dhicin mayso waxna iska dhicin mayso inay dalkaas balalada oo madaxdeedii yees maanka iska noqdeen wax una inka saxiixato laba maalmood ka daftay rabtaa maxaad u jeedinaysaa ama aada ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waa laba qaybood qaybta maanta dowladda soomaaliya dadka sheeganaya dowladda ahaan u daba jooga ama qabiil ahaan u daba jooga ama maaliyad ahaan u daba jooga waxaan leeyahay warnimayow bacad baad cantoobinaysaan meesha dowladii ma jirto oo qolo waliba maalinbay waxay wax weligiis waxaas dowladda soomaaliya waxaas way diiday lama sheegin wax kastaba yeesman ummadii hal bakeeriya intaasoo wadan u saxiixday badii baalkii turkiya la siiyey hawadii imaaraada la siiyey dhulkii etoobiya la siiyey xagga hadeerna masra lasoo wadaa qatar waa la sheegayey waxaan leenaha waqti yuusa idinka lumin meesha dowladee mataale ha ku lago-ynina dadka maalka sugaya haddaad maanta maal ka heshaan waa cawsgeeriyaad waa midkii laydinku dili lahaa waxba ma idin galo ku talagala naftiinna iyo maalkiinna magaca soomaaliyeed inaad ku difaacdaan qaabkaad ugu difaaci lahayd iyo ciddii maanta u dhow oo wax difaacaysana waad garanaysaan haddaabad caqliga dhaga leedihiin waxaa kuu soo hora dadka baraarugsan oo mujaahidiinta ama mujaahidiinta la nool oo markii etoobiya badda ee muuse baalki muuse saamiri uu waxbeenta u saxiixay ka kacay waxaan leenahay diyaar garooba awal etoobiyaad u diyaarsanaydeen masar u diyaargarooba inaad la dirirtaan u diyaargarooba nafta inaad u hurtaan u diyaargarooba maanta dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa gacantiinna haddaadnan adinku dhicin cid dhicinaysaa ma jirto soomaalidu waxay tiraa ceelna uma qodna cidna uma maqna saasaan leedahay dadka
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
dibidbax xooggan oo looga soo horjeedo isbaarooyinka iyo amni darrada kusii baahaya qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaa ka dhacay magaalada beledweyne dadka waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin isbaarooyinka awad habeenkii ay noogu dareed ay tahay ilaa maantay afar saaca subaxnimo ilaa saacadda la taagan yahay anaga oohin aan guryaha kula jir weyna bannaanka aan u soo baxnay saacadda aan taaganah waxaan ka ooynayna ee dhibaatadaas nagu hayna anaga dadkeena yihiin oo dad kaleeto kor nooga maada uusan jirin ee ayaga islaynayaan ee ayaga isbaabinayaan cid cid u turaysa aysan jirin gaadiileyda masaakiinta birimugeydada heer ay weeraraan reer beledweyne ay gaareen dad caana ee magaalada beledweyne magaca ku leh ee dadkii weerarayaan ee guryahoodii ku galayaan dadkii masaakiinayaan wax walba ay haystaan ka furteen ayagoo guri aan nagu nabadgelin ee banaanka aan nagu nabadgelin haddana ay gaadiileydii u soo baxeen intaasaan guryaheena uga jiri weynay wiilashayna maalin walba la dilaayo ilma ku noqon mayayno guri ku noqon mayayno magaalada beledweyne ka guuriday tahay magaalada beledweyne waa inooga dhammaatay waa ka guuraynaa isbaaruurkaas nagala qaado magaalada beledweyne magaaladii beledweyne oo hore la yaqiinay maahan dhaqanku waa bedelmay waxaan arrin maahan yaa xilligaan anoo cimrigii bilisaajo wax meeshaas soo isaajiye waa dhibaatada meeshaas ka jirta ama aan beledka ka guurno magaalada ama aan ka guurno yaa ama hal- heer ha laga gaaro tuugada dad jidka laga soo qabto
هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan gaarnay maamulka iyo macallimiinta muqdisho ayaa kulan ka yeeshay dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda federaalka oo ay ugu weyn tahay faragelin maxamed maxamuud xasan beyd ayaa akhriyay war-saxaafadeed ka soo baxay midowga baaqa midowga jaamacadaha soomaaliyeed waxaan si xoog leh uga digaynaa in howlaha waxbarashada lasoo dhexgeliyo shirkabo iyo qandaraasyo si dhaqaale looga sameeyo adeegyada waxbarashada taas oo keeni karta burbur ku yimaada nidaamka waxbarashada dalka waxaan ardayda iyo waalidiinta ugu baaqaynaa inay iska daayaan walaaca ayna ku dhaqmaan xogta iyo fariimaha saxda ah ee uga imaanaya jaamacadahooda midowda jaamacadaha soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in jaamacaduhu dalku ay sidoodii hore u sii wataan waxbariddii sanadka ugu dambeeyey ee kuliyadaha caafimaadka ee intanshibyarka
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين سابقا